abdiwaahidow anigu waxaan maqanahay hal sano iyo bar iyo wax ka badan baan waddanka iyo soomaaliya ka maqnaa nairobi baan kasoo bilaabay hawshaan nabadda inaan dadkii arko ee qusaysay dhinacyo kala duwan oo badan in xiriir badanna waa soo sameeyey ismada gobolka joogo o dhan gaar ahaan qeybta puntland iyo wadahadal dheer ayaan galnay wadahadalkaasna waxaan ku heshiinay inuu la joojiyo xabadda socota ma garanaysaa ummadii lakala dhex galo aan isugu nimaadno iska soo gaarno intaasaan ku ballanay xamar baa imid darhaad shalay darhaadkii ka horreysay isimadii gobolka kasoo jeeday galmudugna waa lasoo kulma waa diyaar inay hawshaan iyaguna soo farageliyaan oo yimaadaan haddii ala yidhaahdo aniga kasoo hordhacay waxaan rabnaa si baaxad leh puntland iyo galmudug inaan isugu nimaadno odayaashooda waxgaradkoodii masaadiinta si arrintaas loo damiyo waana ka xumahay wixii dhacay intii dhimatana waxaan leehay allahu naxariisto inta magarasa dhaawacantana ilaahay ha bogsiiyo marka cabdi waaxid arrintaas farahaan kula jirnaa imaanshahaygana wax badan baa maaragtay qabsoomi doona haddii alla idmo dhinaca galmudug iyo beesha ma garanaysaa aan kasoo jeedana culamadeedii iyo odayaasheedi dhaqanka saraakiishood waa wada hadalnay xabad dambeta inaysan dhicin odayaal baa hadda furunta noo jooga oo fadhiya meelaha lagu dira ciidamadu joogaan keliya inaan imaado oo laisku yimaado ciidamadii la kala qaadaa noo hartay marka rajadu aad ba u fiican tahay annagoo ilaahay iyo dadka naga kaashanayna suldaan hadda waxaad ku sugan tahay caasimadii dowlad goboleedka galmudug madaxdii dowladdaadna kulamo la leedahay qayb ma ka tahay dadaalada nabadeed in dowladdu ay door ka qaadato waxaan is aragnay wasiirkii arrimaha gudaha shalayna aan wada soconay waa wada sheekaysanay arrintan gobolada ka socotay iyo beelaha dagaalamahaya aan ka hadalnay doorka dowladdu inay leedahay inay qaadatona waa ku ballanay hadda ballan kalena waa sii leenahay madaxweynaha galmudug iyo dowladda galmudugna waa u socdaa horena door waa uga qaateen haddana doorkooda inay qaataan baan rabnaa inay qaataan haddii alla yidhaahdo mar dhow baanu kulmi doonaa haddii alla idmo madaxweynaha iyo wasiiradiisi madaxda galmudug colaadan galbeedka way soo laalaabatay suldan ma gacno kalaa jira oo door ku leh in colaaddu aysan demin oo aad tuhumaysaan cabdiwaaxidow horta dadku waa waa hadallo badan baa jira anigu kolley shaksi baan ahay kuma dambaabi karo qof oo qaswadaana ma aqaano ma garanaysaa beelo diriray iyo dad iska ma garanaysaa wax ka xumaadeen soomaalida o dhanna waa waa ka jirtaa waana la arki jiray waana la heshiin jiray laakiin waxaad moodaa wixii inay wax zaa'ida jiraan dadkan wuxuu sheegaya in gacmo kale ku jiraan ayaa dad badan sheegayaan oo ama siyaasiyiinta ah ama dhaqanka ah ama culummada ah ama waxgaradka guud ah in ay jiraan hurin dad hurinahayo oo aan rabin nabadgelyo oo u shaqaynahaya la leeyahay dadka sharqoodayaasha dad kasoo jeedaa jira waa sheegayaan laakiin anigu shaksiyadaydu waxaan ka ogahay ma jiraan
suldaankii guud ee deegaanadan galmudugaa tahay gaar ahaan weliba deegaanada colaaddu ay ka jirto rajo ma ka qabtaa in dadaalka hadda aada dhexda u xidhatay uu miro dhali doono
aada iyo aad baan rajo uga qabaa ilaahay subxaanahu watacaalana waa ka baryahaya waa codsanahayaa inuu arrintaas naga damiyo oo nabadgelyo nagu soo dabaala dadka yaga annaga xaqana garabsiiyo kuwa xabadaha sito isku ridahaya in xaqa ilaahay tusaan leenahay ilaahay xaqa ha tuso caddi waayo rajo aada u ballaaran baan qabaa sida hadda shaqada hadda aan ku jirna shaqo hore loo arkay ma ahan waayo ismadii gobolka mudug dhinac cid kastoo ay yihiin oo beelaha hadda dirirahaya ay ku jiraan kulli waa la istaagay marka door weyn oo dhaqan oo culus ayaa maaragtay hadda soo istaagay rajadayda marka boqol kiiba boqol weeye insha allah madaxweynihii puntland maruu hadlaya wuxuu ku baaqay in duqeyda dhaqanka labada dhinac ay arrintaa u istaagaan dadaalaha horey u socday ma noqon kuwo miro dhalay dadaalkan hadda muxuu kaga duwanaan karaa dadaaladii hore
horta madaxweynaha puntland waxaan rabaa ilaa u mahad naqo runtii waxa weye nin nabadeed gobolka mudug nabadiisana wax badan ka qaatay markii uu yimid iyo oo maarata hawsha soo bilaabatay iyo maantadan ma garanaysaa nabadda u taagan warkiisana waa dhegaystay shalay ahaa waa u mahadnaqahayaa waana runtiis go-aamo iyo heshiis iyo nidaam baa la gaaray isagii baan rabnaa inaan dib ugu soo noqono annagu aan dhexda u xiranay labada madaxweyne waa kaasan doonaa haddii alla dowladaha ha laakiin dadaalkii hore muxuu kaga duwanaan karaa dadaalada hadda socda suldaan wuxuu kaga duwanaan karaa sidaan kuu sheegay ismadii ugu cuslaa gobolka ayaa soo istaagay inay hawsha wax ka qabtaan doorkii nabadda na isimadu ayagaa ugu horeeya marka hadda ka hor isimadu ma hawlgelin doorkaasaa maqnaa maantana isimadii baa taagan labada dhinacba marka culays badan buu leeyahay ugu dambayn labada dhinac ma jirtaa fariin aad u diri lahayd si dagaal looga baaqsado
waa u dirhayaa waxaan leeyahay walaalayaal dad islaam ah oo wada dhashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayo waxbadda joojiya walaalahayo nabadda kusoo laabta walaalahayo ilaahay ka baqa abtigaa iyo walaalkaa iyo habaryartaa iyo waxa weye waxaad dilaysaan waa aragteen silaca iyo foolxumada gabdhaha yaalla meesha bannaan in waxaas laga baaqsado ceebtaa ayaan soo jeedinahayaa xabadda la joojiyo shuruud la-aan ciidamada la kala qaado aadna maqashaan